madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane cabdiweligaas wuxuu ka jeediyey hadal maaragtay ku saabsanaa gaalkacyay iyo dagaaladii ka dhacay hadalkaasi oo maamulkii aniga madaxdan ka ahaa oo ku tilmaamay inuu ahaa maamul qolaad iyo dagaalka waday uu ku eedeeyey arrintaasaan rabay marka inaan ka jawaabo
waan gartay marka maxaad ka leedahay hadalka madaxweynaha cabdiweligaas
walaal maamulka galmudug ee aniga mas-uulkan ka ahaa dagaaladii iyo colaadii gaalkacyo ka dhacday waxay ahaayeen maamulka keli ah ee u taagnaa diyaarna u ahaa in gaalkacyo ay ahaata magaalo noqdoon magaalo haba yaraatee dadkeeda ay walaala yihiin gacmahana isqabsadaan ina ay maaragtay isaga soo jeedaan waxaana markaasi u ahaa dhammaan cid alla ciddii colaadaas kusoo baxday ee soomaali iyo ajnadi ahaa oo ama dawladda dhexe ka socotay ama dowlad goboleeda ka socotay ama beesha caalamka ka socotay intaba ayaa markhaati ka ahaa mar kasta cidda nabadda diidan ee ergada nabadeed ee ajnadi iyo soomaalidaba leh ee culayska saaraysay oo ay nabadda ka raadinaysa waxay ahaayeen maamulka cabdiweligaas oo madaxda ka ahaa ee puntland halka maamulkii madaxda aniga aan ka ahaa ay wax kastoo ergada nabadeed ay noogu yimaadaan oo nabad ku saabsan aan anagu mar kasta diyaar u ahayn shuruud la-aana nabadda wax shuruudan ku eraynayosi dilin ee cidda mar kasta nabad shuruudda ku eraysay ee ahayd maamulka oo cabdiweli madaxda ka ahaa iyo puntland
haatan balse sooma muuqato in isfaham marka loo fiiriyo kaagii ka wanaagsan uu ka dhexeeyo madaxda haatan ka arrimisa puntland iyo sidoo kale galmudug
walaal horta bal kii hore aan ka baxne horta taas waxaa waaye maragma doonto ayay ahayd in maaragtay maamulkaas uu ahaa maamulka colaada iyo barobaleemka wada inay ahayd maragma doonto ahayd waxyaabaha oon aad iyo aadka runtii aniga uu kutaalada igu noqdoon mar kastoo na soo xusuusa kana xumaada waxaa kamid ahayd markii dowlad dhexe soomaaliya uu wax ka diiday cabdooli iyo maamulkiisa wax ka diideen oo ay soomaalidii nagu soo baxday oo dowlad goboleedyada iyo cid walba lahayd ay ka diideen waxaa ayaan darro ah in ajnabigii uu u dheganugaaday gaar ahaan ninka gabro la yidhaahdo uu nabadii maaragtay ku qasday ayaa ayaan darro ahayd waxaa ii soo hartay arrinta ku saabsan arrinta hadda aa sheegtay oo aad leedahay aysan ma muuqato in istaan diin aniga kolley waxaan qiyaasayaa maamulkii galmudug ee aniga madaxda aan ka ahaa wax mindhaa uu cabdooligaas ka waayey ayuu ka helay ama ku haystaa maamulka hadda maanta jira mindhaa maxaa yeelay anaga maamulkii aan madaxda ka ahaa wuxuu ahaa ama aan isku arkaynay maamul madax bannaan oo siyaasadihiisa u madax bannaan jiritaankiisa u madax bannaan aan magan ahayn oo maamul kale iyo cid kale aan magan u ahayn maamul ku shaqaynaayo maamuladu maamullo siman oo si siman oo walaalnimo ah inay isula shaqeeyaan iskuna garabsadaan ayaan anagu ahayn marka malaha wuxuu anaga naga waayey ayuu maamulkan ka helay midhaa saasaan isleeyahay balse madaxweyne cabdikariin markaan fiirino nabadaynta gaalkacyo halka ugu daran ee isku haysteen amaba muranka uu kala dhexeeyey maamulada puntland iyo galmudug madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa halka qayb ka qaatay oo haatan laba maamul ayaa loo sameeyey magaalada puntland iyo galmudugna heshiis ayaa ka dhexeeya oo colaaddii waa ay dhammaatay maxay tahay marka waxa kale aad leedahay maamulkayga cabdiweligaas waa uu ka waayey maamulka haatan jirana waa uu ka helay
walaal kulley aniga gaalkacyo inay nabad noqoto waa ku faraxsanahay cid kastaba nabad ha ka dhigto waa ku faraxsanahay gaalkacyo inay colaad ka taagnaatana haba yaraatee mana ku talin mana ku talinaayo iyo waxaan sii jeclaan lahaa magaalada gaalkacyo waa magaalada keliya ee soomaaliyeed ee laba maamul ay ka taliyaan waxaan sii jeclaan lahaa inay magaalo hal maamul uu ka taliyo oo hal maamul uu ka jiro inay noqotaan kasii jeclaan lahaa inay kala qaybsanaato waxaad noo sheegtaa waayahe waxaad noo sheegtaa madaxweyne annaga haddaan nahay galmudugna mar kasta waan soo jeedin jirnay xataa magaaladaani in la mideeyo ayaan soo jeedin jirnay diyaar u ahayd waxaad noo sheegtaa marka waxa aad isleedahay cabdiweligaas maamulkiisa waa ay ka waayeen markii aad adigu talada haysay haatana waa noo cadee walaalo hadda nin nin weynaan ahay hadda wax kasta inaan sheego idaacadda ka sheegan diyaar uma yihiin laakiin waxaan u malaynayaa waxyaabo badan inay sadra midlasyaaalka kamina kaan u malaynaya
waayahay dhinaca kale oday baa tahay madaxweynihii ugu horreeyey maamulka galmudugna waa tahay haatan markaad fiiriso xaaladda galmudug maxaa kuu muuqda sidaad u aragtaa
wallahi xaaladda galmudug runtaan waxaan u arkaa inay tahay ayaan daro aad baan ugu farxay boqolkiiba boqol maamulka galmudug iyo maamulkii ahlusunna waljamaaca ay maaragtay heshiiska kusoo saxiixdeen magaalada jabuuti markii maamulka galmudug oo caasimada galmudug tegay oo uusan rab tegay aad baan ugu farxay waxaan islahaa horumar iyo tikaalo aad u wanaagsan ayaa ayaa ayaa ayaa jira maamulkiina waa midoobay laakiin runtii waxa ayaan darro ah in arrintii ayada ahayd qaabkii loo tilin lahaa iyo tilinteedii ilaa hadda mas-uuliyiinta galmudug aysan darab iyo iyo iyo iyo iyo heshiis inaysan ka noqon oo qaab iyo maaragtay kala tag aad moodo inuu muuqdo waxaan runtii soo jeedin lahaa aan usoo jeedin lahaa dhammaan waxgarabka reer galmudug waxaan usoo jeedin lahaa mas-uuliyiinta kala duwan ee reer galmudug ama dhulsimareed oo yaa yaad isleedahay cabdikariim gooni har baynu ku weydiiyey iyo wadajirkiisa ay ka shaqeeyaan yaad isleedahay way qaadanaysaa eedda ah khilaafka heerkan gaaray ee madaxda galmudug hareeyey
wallaahi aniga nin odayaan ahay cidna inaan eed saara diyaar ula ihi waxaan rabaa in aan dhammaan ayago oo idin usoo jeediyo inay garwaaqsadaan balse mas-uul baa tahay oo maamul maamulkii balse mas-uul baa tahay oo lagu dhegeysanaya maamulkii baad madaxweynihii u horreeyey ka ahayd way wanaagsanaan lahayd haddii aad dhihi karto eedda dadkaas baa qaadanaya waana inay dhibaatada ku joojiyaan galmudug
adeer nin weyn nin weyn oo mas-uula maaragtay hebela ee gar daran iyo hebela eedle inuu dhaw sax maaha anigana laimana gardhiganba idii gardhigatayna ma jirto anigu waxaan u arkaa in dhinacyada kala duwan ee reer galmudug ay maaragtay lagama maarmaan tahay inay heshiiskii jabuuti ay dib ugu laabtaan fulintiisa isla fahamkiisa inay dib ugu laabtaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo cid walba oo maaragtay ka daqnanaysa galmudug iyo jiritaankeedana lagu barashar gareeyo sidii heshiiskaasi loo fulin lahaa lagu wada barashar gareeyo oo culays lagu saaro